المحاضرة الخامسة آداب, الاستنا... آداب الاستئذان والزيارة وسيد الله يسو بوقنايو bulshadu ay isu booqanayaan iyo marka ay guriga soo galayaan sida ay fasaxa isu weydiisanayaan adaabtaa wanaagsan ee islaamiga ee fiican waxaa ka hadlaya aayaadka isku xiga ee saddexda ah toddobiyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan ee suuratu nuur aayadda toddobiyo labaatanaad ee suuratu nuur ka mid a xigmadda ilaahay ugu jideeyey dadka muslimiinta ah marka ay guryahooda soo gelayaan ama intaynaan xigmadda oo dhan bal wajhul irtibaat xidhiidhka ay leeyihiin aayaadkan iyo aayaadkii hore aynu soo marnay waxa weeye suuradda bilowgeeda waxaynu kusoo aragnay sinada iyo xukumkeeda xumaantay sinadu leedahay iyo iyo adduunyo iyo aakhirada ciqaabteeda sinada haddaba islaamku siyaabo badan buu uga hortegay islaamkuna wuxuu ka duulaa ka hortagga balaayadu marka ay dhacdo fujinteeda waxaa ka fiican ka hortaggeeda alwiqaayatu khayru min alcilaaj baa la ydhaha ilaalinta ama ka hortaggu wuxuu ka fiican yahay daaweynta marka inta qofkii ama la waanin lahaa ama la ciqaabi lahaa musiibadii markuu ku dhaco waxaa ka fiican in musabaqan ama marka horeba lagala tacaalo sinada haddaba sida la ogyahay waddooyinkeeda loo maro waxaa ka mid a eegmada qofkii ajinabiga ahaa la eego isha lala sii raaco iyo khulwada nin iyo gabadh meel isla gala walitilaacu cala alcawraat iyo dadka cawradooda oo la eegeego oo la dabagalo marka aayaadkani soo socdaa waxa ay ka hadlayaan eegmada iyo isla gooni noqoshada iyo isqaawinta intubayna xaraam yihiin labadan muxaadaro xigmadda ilaahay uu jideeya dadka sida culamaadu tafsiir qaarkood ay ka warramayaan waxa weeyaan markii ilaahay uu guryaha dadka siiyey waxa uu ka dhigay sakanan sida suuratu naxliba ilaahay uu ku tilmaamay gurigii wuxuu ka dhigay meel lagu xasilo oo qofku uu rar dhigto oo si dabacsan oo uu ku faahkahaysanayo gurigiisa inuu ugu xasilo gabadhii baa ku xasilaysa ubadkii baa ku xasilaya ninkii baa ku xasilaya feejignaantii iyo qofku digtoonnidii uu ku jiro wakhtigii uu dabadda joogayna wuu ka baxayaa gurigiina ma noqon karo zaya alxaram alaamin xaram aamin ahoo kale inuu gurigii noqdaabaa la doonayaa meel aanad hareeraha iska eegayn oo aanad wax kusoo egeegaiyo ka baqanayn taasina kuma suuroobayso in qofkii laydhaa halkaa ha loo daayo ha lagu nabadgeliya mooyaane si kale kuma nabadgelayso lidaalik baa qofkii mar haddii aanu feejignayn dharkiisii uu dhigtay asturnaantii iyo is-adkayntii uu ka baxay oo uu luga fidsanayo ku raaxaysanaya gurigiisa marka loo gelayo si uu isu asturo waxaa laga maarmaan noqotay in fasax la weydiisto lana salaamo si uu jawigiisii wax uga bedelo aada u soo gasho isagoo ku sugan xaaladuu jecel yahay oo aanad u soo gelin isaga oo ku sugan xaaladuu karahayeysanayo guryihii markaas sidaasaa la doonaya islaamkuna adaabta had iyo jeer oo u sameeyey guryaha iyo booqashada lagu booqanayo nidaam kale u sameeyey ma jiro waa run weeyaan haddii qofka ee gurigiisa lagu gelayo waad arkaysa labada arrimood baa islaamku shardi ka dhigay alistidaanu wasalaamu calayhim in dadkii fasax la weydiisto soo gelidda guriga iyo in la salaamo jaahiliyadii carbeed waxa ay ahayd yahjumuuna cala albuyuut guryaha ayay soo hujuumi jireen iyada oo dadku aanay iska baraad la'yihiin oo aanay waxba kala ogeyn ayuunbaa qof qofku markuu cid kale u tago sida uu u socda unbuu daf soo odhan jiray waa mid shabahaysa baynu odhan karnaa teenna innagu aynu ku sugannahay oo innagana waxaa iska dhacda dadku inay laba yaabsan yihiinba dhaqankan islaamka ee qur-aanka kariimkahay uu sheegay waa iska naadir ama way yar tahay inta uu qofama guriga soo garaaco ama uu yidhaahdo assalaamu calaykum a adkhulu reerkanuu nabadgelya dushiina ha ahaatee ma soo galaa intuu idhahdaa way iska adagtay xidhxidhnaan iyo dhaqan carbeed iyo badownimo ay u arkaan dad badani oo jaahiliyada ay kusii dambaysay iyo qallafsanaanta reer miyigu haddii laba yidhaahdo hebelow sidaa looma soo golo guryahee adoo raalli iyo fasax weydiisto oo dadka salaan oo isa soo ogeysay haddii la idhaahdana oo maxaa qarsanayseen buu ku leeyahay qofku waxa aad qarsanayseen muxuu yahay macnaa taasi waxay ka turjumaysaa layaab sababta culamaau tafsiir waxa ay ku tilmaamaan sida tabari uu kitaabkiisa iyo arusi iyo ku tilmaamayo ruux dumaraa nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam markaa waxay tidhi nebi allow kolkan gurigayga joogo waxaa dhacday inaan ku suganahay xaalad aan jecel aanan jeclayn in laygu arko macnaa aanan dharkayga iyo waxaa haysan cidi aanay walad iyo waalid xataa ninkayga mooye cid kale ay igu aragta aanan jeclayn bal ka jawaabta ah markaasaa ilaahay aayaddan uu soo dejiyay iyadoo ummadda la tababaraya islaantaana jawaab looga dhigayo riwaayo kale iyaduna waxay tilmaamaysaa sabab nusuulka ka mida ruuxulmacaali sida uu sheegayo jiska sideed tobnaad abubakar sidiiq waxa uu tilmaamay dee marka la safrayo nebigu su-aalay marka la safrayo xaggaa iyo shaam iyo madiine iyo beytulmuqadas iyo loo socdo guryaha jira la yska galo oo markaa iska furan ama meheradaba ah oo waddada ku yaalla maxaa laga yeelaya iyagana fasaxani miyuu khusaynaya aayaddaasaa soo degtay dabeedna ilaahay uu kaga jawaabay laysa calaykum junaaxun an tadkhuluu buyuutan hayra maskuuna guryuhu fasaxa lama wada weydiisanaya gurigii markaa iska furan ama aan cidhibo joogin ama meherada ee dadka u furan cid waloo soo galaysaba kuma jira kaa qaala allahu tacaala ilaahay baa waxa uu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa tadkhuluu buyuutan guryaha gelina hayra buyuutikum aan guryihiinna ahayn xataa tasta'nisuu jeeroo fasax weydiisataan wa tusallimuu calaa ahliha dadka guryahaa ku suganna ee degganna aada salaamtaan daalikum khayrun lakum sidaasaa idiin wanaag badan lacallakum tadakkaruun waxaa u dhowdayn inaa waantowdaan oo waanada ilaahay ka qaadataan taasaa laydinka sugayaa fain lam tajiduu fiiha axaddan guryaha haddaydaan cidnaba ka helin falaa tadkhuluuhaa ha gelina xataa yuudana lakum jeeroo laydiin fasaxo wain qiila lakum haddii laydinku yidhaahdo irjicuu waar dibu noqda laydin fasixi maayo soo gelidda gurigee farjicuu noqda oo ha murmina huwa askaa lakum kaasaa idiin fiican wallaahu bimaa tacmaluuna caliim dhaqankiinna iyo waxaa samaynaysaanna alla wuu ogsoonyihin kiisa liituu idinka saxaya laysa calaykum junaaxun dembi idinkama haysto dad yahow an tadkhuluu buyuutan inaa gurya iska gashaan hayra maskuunatin aan cidiba deganayn fiihaa mataacun lakum bagaashna idiin yaallo wallaahu yaclamu rabbi wuu ogaanayaa maa tubduuna wamaa taktumuun waxaa muujisanaysaan iyo waxaa qarsanaysaan labadaba ilaaha boqorka ah ee addoommaha u jidaynaya sharciga sidaasuu ummadda ugu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu haddii la yidhi qof kastoo iimaanle waa inuu dhaqankan qaato iimaanna waan yeelanayaa aayaad qur-aan ahoo muxkam ah oo ilaahay boqorkaa iigu yeedhay waxa ay ka hadlayaanna qadarinna maayo dhegna u qaadi maayo iimaanla-aan bay sheegaysaa taas iyo iska sheegasho qofkii aanu mar hadduu hogaansami waayo wixii ilaahay uu faray waa iska sheegashay noqonaysa sidaa darteed baa tasdiiru lkhitaabi bilafdi liimaan mushcir biculuwi makaanati lmu'min cinda allah falmu'minu ahlun liltakliifi walkhitaab waalkaafiru kaadaabbati waalxayawaan saala daa'ifu tafsiiruu kugu tilmaamaya sheekh mar haddii yaa ayuha aladiina aamanuu layidhi waxa ay taasi ka turjumaysaa qofkan ilaahay agtiisa inuu yaka qadarinta leh kuna habboon in lala hadlo amaa haddaanu iimaanba lahayn ma istaahilo in dee arrinta lagala hadlo iyo axkaam la fuliyo in wax kale oo shahaadadiiyo lagala hadlo mooyaane leanna waa xayawaan oo kale ulaaika kalancaami bal hum adal lidalik ba asxaabta ridwaan ullaahi calayhim mar haddii yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanka lagu idhaahdo ay dhegta u taagi jireenay lahaayeen khayr weyn baa lagu farayaa ama shar weyn baa lagu diidayaa dhegta raarici waxa ilaahay uu sifeeyey wasfu lbuyuuti biqowlihi tacaala hayra buyuutikum guryo aan guryihiinna ahayn baa layidhi gurigu hadduu kaaga yahay dee waa kaagi istiidaankanna uma baahna laakiin ka u baahani waxa weeyaan kaa cid kale ay leedahay hayra buyuutikum marka la leeyahay gurigaaga waxaa noqon kara kaad leedahay eed milki ku leedahay waxaa kaloo baytuk gurigaaga ah ka aad ugu jirto ama aad yeelatay manfacadiisa guriga yaanad lahaanin laakiin hadduu kuu kiraysan yahay oo manfacadiisi iyo dheeftiisii baad markaana leedahay manfacada guriga ama dheeftiisi waxa weeye in la galoo la dego haddaba haddii aad kiraysatay waa gurigaagii ee ma odhanaysid dee gurigani gurigaygii maaha cid kalaaleh xataa tasta'nisuu jeeroo istinaas weydiisataan istinaasku fiihi macnan daqiiq macnaa aada u sii xeel dheer baa ku jira oo arrintu fasax keliya maaha laakiin waa inaad ogaataa in lagu fahmay hadduu ilmo yari kuu fasaxo ama qof inaad soo gasho uu kuu fasaxo ase dadkii guriga joogay aanay ku ogeyn inaad soo gelayso xikmaddii maad fulinin istiidaanka xikmaddu waxa weeye in la ogaado in qof uu soo gelayo oo haddii aad aragto inantii oo kaa furtoon dadkii kale u sheegin ama ilmihii yaraayoo degdegay oo kaa furay waxa inaad tidhaahdo waa hebele u sheeg waan soo socdaay reerka oo dadka waaweyni istinaasku waa macnahaas u sheegay waa macno xeel dheer fain lam tajiduu fiiha axadan haddaydaan cid ka helin gurigii iyo wain qiila lakum irjicuu farjicuu labadaasi waxa ay waa laba xaaladood oo aan la garayn gurigii xaalat lictidaaru dimni wa xaalat lictidaaru sariix waa mar lagaa cudur daartay si maldahan oo dee marka aan cidiba kuu jawaabin weeye fain lam tajiduu fiiha axadan haddaydaan cidba ka helin lama odhanin fain lam yakun fiiha axadun aayadda ilaahay kuma odhan haddaan gurigii cidi joogin lama odhan laakiin haddii cidi idin jawaabto weydaan weyde waad garaacday markaasaa cid kuu jawaabta aad weyde macnaheedu ma aha in aan cidi joogine waa in si dadban aan lagugu fasixin weeye si dadban baa lagu yidhi iska noqo haddii laguu caddeeyo lagu dhahda iska noqona waa labada siyoodba waa dimnan wa sariixan iska noqoday baa marna laguu caddeeyey oo waxaa lagu ihi ma diyaar maynaa soo gelin wakhti kale marna waa lagu maldahayoo waa lagu aamusay haaba laguma odhan sidaa darteed haddii qofkii loo diidoo la yidhaahdo gurigii fasax wakhtigan ma soo geli kartid ama diyaar baanaan ahayn ma aha inuu albaabkii aada u garaaco iyo inuu dagaalamo oo uu golaaftamo ma aha meesha ma qabato dadka guryaha lalama lahae qofkiina wax uu ka masuranayunbaa jire inuu qofkii dadkii canaantay iyo inuu gurigii aada u garaacay iyo inuu qayliye iyo ma aha qaar meeshaa ka qaylqaylinaya guryaha nebiga agtiisa ilaahay baa ku canaantay ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraati akharuhum laa yacqiluun walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum nimanka meeshaa ka qaylqaylayaa ee muxamedow maxaad noogu fasixi weyde soo bax halkaasay ka odhan jireen reer miyigu intay xaafadaha nebiga yimaadaan calayhi salaatu wasalaam kuwaa ilaahay wuxuu hi akaruhum laa yacqiluun waa qaar ka dhacsanba xayaatada islaamka way ka dhacsan yihin kuwaas marka sidaa inaanad noqonin waa muhiim alaxkaamu sharciya axkaamta baneeyeah ayaa laga faa'iidaysanaya aayaadkan oo u baahan runtii inaynu waaqica nololeed ee guryaheenna magaalooyinkeenna intaba keenno lannahu qur'aanka kariimka ahi waa mid nool kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun ilaa intay adduunyada jirta waa kitaab noola sida nebigii asxaabta ula hadlayay ayuunbuu qarniyada daba taaganna ula hadlaya marka axkaamtu maqal oo faa'iidayso un ma aha keliyahe waxaa loogu talagalay inay ka muuqato guryaha iyo rag iyo dumar iyo magaalooyinka si loo garan karo dadka meeshan degan inay yihiin dad muslimiin oo sibqadii sibqat allah waman axsanu min allahi sibq ilaahay cidina kama rinji fiicne rinjigii islaamku lahaa iyo muuqaalkiisu waa inu dadka muuqdaa axkaamta waxaa ka mid ah alisalaamu qabla alistiidaani an bacda culamaa alfuqahaa waxay isweydiiyeen ama culimada axkaamtu salaamta iyo istiidaanka iyo maama istiidaanku macnaheed waa masoo galaada masoo galaa iyo salaamta iyo maa horeynaya daahirka aayadda haddii aad eegto waxa muuqaalku uu yahay in uu horeynayo istiidaanku oo salaamtiina ay dambaynayso laakiin jumhuuru lfuqahaa culimmadu siday u badayin axkaamtu waxa weeye in salaamtu ay horeynayso ma soo galaana ay dambaynayso waxaa ka mida nusuusta xadiidka saxiixa ah nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ugu yimi oo fasax bu weydiistay iyadoo nebigu uu guriga ku jiro ninkaa isaga ahi wuxuu leeyahy aaliju aaliju ma soo galaa ereygaasuu cabiraya nebigu qofkii shaqaalahaa ee guriga waashmaankii ama geyrhkii barkii kadu kii ilaalinayay buu wuxuu ku yidhi ukhrij ilaa haada facalimhu listidaana faqul lahu assalaamu calaykum aadkhulu ninkaa isagaa qofkaa ay ku yaro laaqan tahay u baxo bal u sax dhaqanka la doonayo iyo caynka uu yahay waxaanaad ku tidhaahdaa warninoo waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum aadkhulu salaamta iyo ma soo gala labadaa isku xigsi axaadiis dhowraa markaa ku soo aroortay oo kaasi uu ka mid yahay culamada qaarkoodna way jamciyeen oo waxa ay ku jamciyeen haddii qofka hore loo maqli waayo inuu dambaysiin kara taa labadaba waa tilmaamay istiidaankan isaga ah mararka qaarkood wuu noqon karaa lafdi mararka qaarkoodna siyaabo kale waa noqon karaa nin baa nebiga la hadlay waa abi ayuub alansaari waxau hi aayaddan ifasir xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha aayaddan aynu haynu saxaabigaasi nabiga weydiiyo bal ka warran buu ihi hada tasliim qad carafnaahu famal istinaas salaamtii garanay laakiin istinaaskaasi muxuu yahay halkaa nebigu waxau hi yatakalamu rajulu bitasbiixa watakbiira wataxmiida wayatanaxnax fayudan faya'dan ahlu lbeyt sidaa uu riwaayada abdabaraani warinayo qofku wuu hadli mar wuxuu odhan doonaa ma soo galaa mararka qaarkood subxaan allah allahu akbar in meesha nin marayaabuu ismuujin doonaa tanaxnuxna waa inuu ceh yidhaahdo si dumarku ay uga urursadaan eray muujinaya in qof meesha cusubigu soo galay kaasina waa jiraa wakhtigeenna waxaa dhacda in qofku baryaha hore dee guryihii la dhisan jiriye kuwan iminku dabcan waa yaro kala duwan yihiin gurigii iminka waa cimaarad dheer amaba waxa weeye guri dayr weyn leh oo laga yaabo inaan qofkii hore loo maqal salaamtiisa iyo garaaciddiisa toona marka wixii ay macruuf tahay in la isku garto ee garaacidda ah iyaduna waa soo geli kartaa alamkii ama jaraskii oo la taabto iyo iyadoo aada loo garaaco si loo maqlo qofkii wakhtiga markaa loo soo baxana waa inuu geystaa markaa istiidaankan iyo salaamtan imise jeer baa la odhanayaa istiidaamka ama fasaxan la weydiisanayaa aayadda daahirkeeda kolka aad eegto waa hal marun hal marun bay aayaddu sheegtay wax ku celcelina iyo ogolaada gurigii aan soo galo iyo salaamtii in lagu celcelinayo aayadda kama muuqatee mar qurun baa ka muuqda laakiin sunnuhu waxa uu caddeeyey haddii qofka hore loo maqli waayo in uu ku celceliyo amaba uu feejignaan hore dareemi waayo oo isdhaado dadku waxaaga hore umay maqal inuu ku celceliyay ayaa waarida sidaa darteed baa abi hurayra waxau ihi alistidaanu halaath saddex jeer baa lagu celin biluulaa yastansituuna wabihaaniyati yastaslixuuna wabihaaliati yadanuun aw yarudduun marka u horaysa waxaa la samaynayaa buu ihi istinsaat waana aamusaba ciyaalkan meesha ka buuqaya iyo dadkan sheekaysanaya waxay odhanayaan bal hebelow u kaadi miyaa la garaacay marka labadeed ku celisanaya yastaslixuun alaabta inaga ururiya baa la odhanaya oo dumarka xijaabka iyo foodada qaata bay odhanayaan marka saddexaadeed ku celisana waxaa la odhanayaa u ogolaada qofku ha soo galee ile haddaad mar qura garaacdo laydhaa aamusoo cidi ku celin weydo waa in laga aamuso sheekadii lasii watay taa waxa bayaaminaya ama muujinaya in saddex jeer lagu celinayo haddii qofka hore loo maqli waayo saxaabiga la odhan jiray abi muusa alashcari caalimkaa weyni ballan buu la lahaa amiirkii muuminiinta ee cumar binkhadaab radia allaahu canhum dhammaantood allaha ka wada raali noqdeen markii uu dabeedna dhowr jeer ku celiyey saddex jeere loo fasixi waayey uu iska noqday cumar cid buu ka daba diro wuxuu ihi war soo noqo sawtaynu ballansanayn maxaa ku celiyey nebigaan maqlay buuhi isaga oo leh saddexdaa jeer haddii arrintu ay dhaafto iskaga taga meesha saddex jeer kolkaa garaacdaana fasax weydiistaan la hadli waayo iskaga taga ama waan ku dhangadayn buuhi nin yahow weligaaba asxaabi ha weeye ama daliilkaa waxaad u keeni doontaa markhaati cid kuu markhaati furta cumarna arrinkiisu safaad ma lahayne ul yar ayuu sitayoo cudoono cidda uu garan waayo uu kaga dhagdhagsiin jiray si aanu markaa ugu dhiiranin arrimaha shareecada iyo karaamadeeda shiikh way ku noqotay aday muusa isagoo ogsoon inaanu saaxiibkiisa faadayn ansaartiibuu ku dhexdhacay oo wuxuuhi war arrinkaasi waa igu adag yahaye cid ii markhaatiya ma haysaan dee siduu arrinkaasi macruuf u yahay ka iyaga noogu yarbaa markhaati kaaga noqonaya cumar kuu raacaya ayay yidhaahdeen abii saciidulkhudri waa kuwii soo raaciyey markaasuu markhaatigii isna u furay oo wuxuu uhi sidaa abi muuse uu kuu sheegay nebigii waxaanu ka haynaa saddex jeer ha lagu celiyo haddii intaa ay dhaaftana ha la yska noqdo cumar waa kii ka warwaree lahaa intii aan meelaha marmarayay ama suuqa ayaa cilmigii dhaafay cumuuman abi muusena waxa uu ku yidhi warkaama shakisaniye diinta ilaahay inaan dadku ku degdegin oo qof waliba wuxuu doonaya aanu iska odhanin oo ay ku jiq noqotaa ayaan doonayo dhaabad baan dhigaya buui xukunka saddexaad waxa weeye malxikmatu fii iijaabi alistiidaan xikmadda ku jirtaa maxay tahay in dee dadkii la yidhaahdo idan isweydiista isa salaama isogeysiiya inaad soo gelaysaan guryihii oo isku soo biiraysaan oo isa soo booqanaysaan xikmadda ku jirtaa waa maxa xikmaddaasi waxa weeye iyadoo la ilaalinayo asturnaanta iyadoo la ilaalinayo dadka deganaashahooda iyadoo la ilaalinayo dareenka dadka inaanu qofkii qofka hadiyo jeer bani aadamka ahi waxa uu iska leeyahay waxyaabo uu dhowrayo waxa uu iska leeyahay waxyaabo aanu jeclayn in lagu arko marka si aan cawrada dadku u muuqanin iyo si guryuhu karaamadooda ay u lahaadaan taasaa istiidaanka loo jireeyo lidaalik baanu shareecadda islaamku aanay fasaxaynin sidaynu xagga dambeba ku arki doonno qofka in laga faa'iidaysto isagoo gurigiisa jooga in laga faa'iidaysto maya oo ama kabarad loogu soo xidho meel ama daaqadda laga soo eego ama cid kale oo basaasta loo diro mar hadduu gurigiisa galo waa la daynaya xaalado gaara oo aynu xagga dambe ku sheegi doonunbay suuragal tahay uun qofkii in guriga dhexdiisii loogu galo waana xikmaddu ilaahay u kala saaray laysa calaykum junaaxun an tadkhuluu buyuutan hayra maskuuna gurigii aan la deganayn iyo kii la deganaa dee sababtaasaa loo kala saaro kii aan cidiba deganayna khaaligaha alaaba ay kuu taallay dee waad iska geli uun yaad la hadliya jooga ilaa cawro muuqanaysaa ma jirtee xukunka afraad waxa weeye hal yusta'dan cala almaxaarim dumarka caarkaaga ama gacalkaaga ah ee xigtadaada ee aan gayaanka ahayn istiidaankani ma mashruuc buu yahay oo iyagana markaad u gelayso hooyada iyo hablaha walaalaha tihiin iyo dumarkaas iyagana miyaa la weydiisanayaa un fasaxan haa weeye jawaabtu waayo xikmaddii meesha taalla way taallaaun ninbaa nebiga wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebi allow islaanta hooyadayah miyaan fasax weydiisanaya fasaxan iyo salaamtan haa buuri haa waad weydiisanaysaa markaa wuxuu uhi bal ka waran haddii dee anigaaba u shaqeeyaba shaqaale kaleba ma lahae anaa gala oo ka baxa oo u gala oo ka baxa oo u adeega nebigu wuu soo koobay markuu arkay inuu soo yaro taagan yahay oo waxau uhi a tuxibu an taraaha curyaana miyaad nin yahow jeceshahay hooyadaayoo qaawan inaad aragto maya buuhi dee haddaba fasax weydiisa buu wuu usoo ururiyayoo dee halkuu usii dhaafiba waaya laakiin dee ooridii iyo iyada waa iska macruuf arrinkeedu oo meeshii istiidaan ma yaalo xukunka shanaad waxa weeyaan labadan aayaddu ay sheegtay istiidaankan iyo fasaxan macnaha la doonaya iyo salaamtu ma faralbaa mise waa sunne markaynu soo koobno waxa ay ku tegeen culimmadu say u badan yihiin fuqahada axkaamtu in istiidaankan iyo fasaxan la weydiisanayaana uu faral yahay salaamta raacaysaana ay sunno tahay waayo nabigu wuxu uhi inamaa jucila alistiidaanu min ajli nadar xadiidkaa sanadkiisuu xasanka yahay istiidaankan fasaxan la weydiisanayaa waxaa lagu ilaalinayaa cawrada inaanay muuqanin cawrada iska ilaalinteeduna waa waajib laakiin salaamtu iyadu waa sunne waa shaygii la isku jeclaan jiray awalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waa shaygaa isku jeclaanaysana salaamta dhexdiina faafiya فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تاقفك ولالك يا كاهر يما السلام يسمى بيتن غوري غنا لميت marka salaamtiina waa sunne tan kalena waa faral iyadoo nusuustaa kale lala akhriyayo adaabtii waxaa ka mid a habka uu isu taagayo qofkan soo booqday guriga garaacaya laga furay ayaa ilaa heerkaasu islaam ka warramay qofku marka uu guriga garaacay albaabka laga furo waa inaanu si toosa usoo waajihino albaabka si toosa aanu isu taagin ilan guryo way kala duwan yihiinoo mid waliba dayr ma leh mid waliba daah ma leh waxaa iska suuragala dadku inay kuwa gurada fadhiyaa la arkayo marka albaabka la furo in la arkayo marka waxaa mashruuca nabigeenu inoo jideeya calayhi salaatu wasalaam in laga baydho albaabka oo dhan la isu taago nabiga waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam saciid ibnu cubaada ninka la odhan jiray ayaa u yimid nebiga isagoo nebigu gurigiisa joogo haddii aan fasaxii weydiistayna albaabkan si toosa isugu hagaajiyey buuri kolkaasuu nebigu igu yidhi ilaya an tabaaca xaggaa u durug dhankaa u baydh halil istiidaanu ilaa min ajli nadar adeer fasaxa waxaa loo jideeyay in ishu aanay ku dhicin cawrada dhankaa u baydh waa adaabta wanaagsan weeye xukumka toddobaad waxa weeye hal yajibu listiidaanu cala annisaa aw ilacma isfasaxan miyaa laga doonayaa dumarkii iyo qofkii indhoolaha ahaaba ilaan aayaddu rag bay la hadashay lafdiga aayadda kolka aad arkayso yaa ayuha aladiina aamanuu baa lale dumarkiina ma la mid baa iyaguna haa waxaa axkaam ilaahay uu jidaynayo marka dadka muuminiinta loo yeedho ragga unbaa lala hadlay marar badan laakiin dumarkuna way ku jiraan wixii dee aanu sharci ka soo reebin iyo daliil rag iyo dumar mid kastaba aday qofkii soo gelayaa fasaxa waa inuu weydiistaa ilayaba cawradii arkaysa waa loo diidan yahay xataa alacma indhoolaha laftiisiina waa sidoo kale oo waxaa la ilaalinayaa ma aha arag keliyahe waxaa xataa la diidayaa hadalka dadku ay karaahiyeysanayaan in laga maqlo hadalka laftiisa oo indhoolaha qudhiisu anteenadiisu way iska dheer tahayoo waxaa laga yaabaa in dadkan ilan wuxuu isticmaalayaa awooddii indhaha ayuu dhagaha ku isticmaalaya marka dhagaysigiisu aad buu badaya xasaasi wey sensitive wey qofkan dhagaysigiisu marka islaanta iyo odaygeeda iyo waxa ay ku sheekaysanayaan inuu maqlaabaa laga yaabaa haddii uu soo galo iyadoo aan la ogeyn marka cawradu dee sidaynu xagga dambe ku arki doonno isha iyo dhegta labada way noqotaa cawrada la ilaalinaya maqal iyo aragba way noqotaa xukumka sideedaad waxa weeye maa hiya alxaalaatu alatii yubaaxu fiiha adukhuulu biduuni idnin wakhtiyadeebaa la saamaxayaa fasax la-aan in lagu galo wakhtiyadaasi waxa weeye alxaalaatu alidiraariya xaaladaha aan caadiga ahayn masalan haddii qayla soo dhacdo oo meeshani ay gubato ama xaafaddii tuugba u dhaco ma soo gallaahay odhan maysid sacuudi arabiya madarasaday ku dhiganayeen hablo ayaa gubatay beri dhexdeeda malaa sanad ka hor bay ahayd adigu waa laga gaadhsiin waayo dad badan baa ku dhintay meesha kuwo gaalo ah oo dee noocan doona inay dadka qaawan khaawisaan ayaa halkaa dicaayad uga abuuray oo waxay idhaahdeen habluhu intay gubanayeen boolisku way u geli kari waayeen maadaamaanay fasaxaysanin bay idhahdeen idankiibay sugayeen bay idhahdeen sacuudigu ay sugi jireen ee guryaha lagu geli jiray oo markaa dadkaa dhimanaya xariiqa ama dabka uu qabsaday xigmadda ay ugu geli waayeen cawrada hablaha ay iska ilaalinayeen bay idhahdeen macnaa waa dicaayad way ku dicaayadaynayaan cumuuman wakhtiga ama dee dhibaata ay timaado sida qofkii oo sakaraad oo kale ama qofkii oo gubanaya ama tuugu dhacay wakhtiyaashaas oo kale waa la geli karaa wakhtiga fasax la-aan waa in badbaado waman axyaaha fa kaanamaa axya annaasa jamiican naftan in la badbaadiyaa muhiima oo sidii salaadaba adigoo ku jira qofkii dabka ku dhacaya ama godka ku dhacaya aada salaada adoo ku jira ugu dhaqaaqaysa waa sidii oo kale un waa xaala ibdiraariya baa layaa xaalaadkaa waxaa ka mid a meeshan haddii lagu wada munkar faaxisha guryihii xumaa garsoorkaa lasoo mari doonaa boolisku fasax bay usoo qaadan doonaan inay gurigaa gelayaan maadaam beliya baas lagu shuuqsado oo hoostiisa lagu wado si dadka mufsidiinta ahi aanay waxa ay wadaan oo dhan u odhanin dee gurigaa la isku daynaya isagunaan dafnidhaa kol haddii gurigu la isku daynayo isagunbaynu huluulan si aanay odhan kii mukhbaaradda ka dhiganayay iyo kii ku sinaysanayay wixii mar haddii halkaa lagu ogaado waa la geli doonaa iyadoo fasax loo qaadanayo hal yajibu alxukmu taasic xukunka sagaalaad wuxuu leeyahay ee laga faa'idaystay halkan axkaamta ku jirta ka mid a hal yajibu alistiidaanu cala atifli sagiir caruurtii yaryarayd miyaa fasaxan laga doonayaa qur-aanka kariimka ama suuraddan lafteeda ilahay waxa uu ku uhi waidaa balaqa aladfaalu minkum alxulum faliyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim carruurtu markay rooroonaato fasaxaydin weydiisteen markay kala garanayaan cawrada iyo qofka qaawan ilaa waxay iska odhanayaan way ku sheekaynayaan oo aabbaa qaawanaa iyo hooyaa qaawanayd bay odhan doonaan oo faalladaasay bilaabi si aanay faalladaa ciyaalka u gaadhin kol hadday wax kala garan karaan waa inay istiidaan sameeyaan sida aayaddaaba ilaahay uu ku sheegay kol haddii ay roonroonaadaan xukumka tobnaad waxa uu leeyahy low iطalaca insaanu calaa daani hayrihi bikayri idnihi fama alxukm hadduu qofku soo eego guri aanu lahayn oo ishiisii uu daaqadoo furan la soo raaco ama gacantiisa soo geliyo oo sidaa wax lagu yeelo mag ma yeelanayaa mise ma yeelanayo ciqaabi ma ka sugmaysaa mise ka sugmi mayso macnaheedu waxa weeye ma loo arkayaa qof xaqdhowrkiisii lumiye oo wixii loo geysto aan loo magdhabayn mise waa loo magdhabaya a'immadu waa ku kala tegsayiina imaamu shaafici iyo axmed ibni xambal ayaa waxa ay leeyihiin waa hadur bay leeyihin qisaasina ma jirto magina ma jirto haddii isha laga soo rido iyo haddii meeshaa uu soo geliyabaa la jaro waxay daliishanayaan xadiidkii abi hurayra ee bukhaariba uu warinaya waa xadiid aada u saxiixee man iطalaca fii daari qowmin bigayri idnihim fafaqau caynah faqad hudirat caynu nebigu xadiidkaa waxa uu ku leeyahy qofka iska khaawisee eega qolo gurigooda iyo xaafadooda iyagoo aan u fasixin meel ka soo eega ishiisa dabeedna isha laga ridee wax la yeeleeyo waa hadur dee wuuba caddeeyba xadiidka maxaa laga noqonba xadiid kaloo isagana bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayaa wuxuu leeyahay guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid a ayaa uu nin ka soo eegay idalaca rajulun min juxrin min baabi rasuuli illaahi wa maca nabiyi modi dildilaacan albaabku uu leeyahay albaabku had iyo jeer markaanu muxkam ahayn aad aada u adkayn dildilaac buu yeeshaa haddaanu daah kusii xiginoo qofku isha saaro gudihiisa waxa ku jiru arkaa dadku dee waa noocyo badan yihiine midunbaa halkaa nebiga ka soo egay calayhi salaatu wasalaam nebiguna mindibuu gacanta ku hayayoo uu sidaasoo kale madaxa ugu yara xoqanayay kolkaa wuxuu ku uhi low aclamu annaka tanduru ladacantu biha fii caynik inamaa jucila alistiidaanu min annadar haddaan ogaan lahaa inaad halkaa iga soo eegayso ishun baan kaa taagi lahaa isha ayaan kaa taagi lahaa buu nebigu waxa istiidaankaba qur-aanku uu u jideeyey waa si aan la isu eegin feejignaan la-aan marka halkaa waxaad ka u caddeeyaba nebigu idan markaa maalikiyada iyo xanafiyadu hadday iyagu ka soo hor yimaadeen nusuustay daliishanayaan waa nusuus caama sidaa darteed xukumkaana jawaabtiisu kaasay noqotay lafdiga aayadda haddaynu dib ugu noqonno yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum ha gelina guryo aan kuwiin ahayn nahyi ilaahay baa dhacay diidmaa la dhacday xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahliha jeeroo fasax weydiisataan oo dadka degan salaamtaan daalikum khayrun lakum lacallakum tadakaruun way idiin fiican tahaye waan tooba fain lam tajiduu fiiha axadan falaa tadkhuluuha haddaydaan cid ka helin ha gelina xataa yudana lakum jeeroo laydin fasaxo haddii laydinka aamuso weeye ama aan cidinkuu jawaabin waa ictidaar dimni ayaa jira wain qiila lakum urjicuu farjicuu hadii laydinaa noqdo laydin caddeeyo warkan hadday iska noqda waxbaha murminoo dadka ha ku qabsanin waxoode huwa askaa lakum kaasaa idin hufnaan badan wuu idin hufnaan badan yahi qad aflaxa man tazakaa wey wallahu bima tacmaluuna caliim laysa calaykum junaaxun an tadkhuluu buyuuta dembi idinkama haysa inaad guryo gashaan hayra maskuunatin aan la deganayn fiiha mataacun lakum aa muraad u leedin macnaa alaabaa idinka taalla meesha laftigeeda waa inaad muraad u leedahay wallahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun aayadaha kale kusii xigaa waxa weeye aayadda soddon ee kusii dhowuntana lasii xidhiidhsan waa aayaat alxijaabi wannadar aayaadka ka warramaya weeye xijaabka asturnaanta qofka bani aadamka ahi waxa uu had iyo jeer ammaan ku leeya iyo qurux asturnaanta waxa asturnaanta la ydhaahna waa qurux waxa qaawanaanta la ydhaahdana waa foolxumo marka siyaabaha islaamku uu uga hortegay sinada waxaa ka mid ahaa taa aynu soo sheegno istiidaanka si aan cawradii u muuqan waxaa kaloo siyaabuu uga hortegay ka mid ah in ragga iyo dumarka kale ajinabigii aanay saabalaan isdhexgelin iyo inaanay is eegin oo cawradii ragga iyo cawradii dumarka midna aan la eegin marka dumarkii iyo raggii qolo walba sidooda ayaa ilaahay uu ula hadlay ammaanada inay xaqeeda siiyaan maqalku waa ammaano araggu waa ammaano fikirka caqligaad ku fikiraysa waa ammaano arkaantaada iyo xubnahaagoo dhan dar ilaahay uu ku siiyey weeyo nicmo ahoo nicmadeedana ama mahadnaqeedana nicmadaa lagu siiyey waxaa ka mid ah inaad sida fasaxa ahun ama lagu ogol yahay inuu isticmaasho nicmada mahadnaqeed waa sidaa ina asamca waalbashara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan intaba waa lagu su-aalaya ilaa waa ammaanaya marka adeegsiga xun baa la diidaya arrintan runtii aayaadku ay ka warramayaana sida adag ilaahay boqorkii ugu nuxnuxsanayana markii la tixgelin waayo ummadaha ka dulbooday waadiga arkay edab daraantooda halkay marayso macnaha waxa ay qabaan iblays baa ayaa runtii suneeyey marka waxay aada u jecel yihiin cawrada iyo qaawanaanta bal waxaad arkaysaa gaaladii dadka muslimiintaee reer ciraaq gacanta ku hayay waa maxbuus qofki marag waa nin ama waa ruux dumar ah mudh iyo gacan bay ka dhigeen markaasay shan iyo toban kun oo bigjar bay ku dhufteen shan iyo toban kun oo sawir wasaarat difaac alamarikiya baa qirata ilaa shan iyo toban kun oo sawir baa jira oo kale bay yidhahdeen aan weli ka bixin warbaahinto aana soo dee aanaan baahinin baa jira bay waxaa maxaa sawiraya cudur baa haya dadkan qaawanaanta iyo qofkii masaawidiisa iyo meelaha xumaystiisa ayay u kakan yihiin dadkani halka qofka muslimka ahay uu ka yaqyaqsoonayo qof qaawan markaasaa qofkiioo xumaanta lagu samaynayo qofkiioo sidan loo cadaabayo may ka dhicin taariikhda adduunyada gaal iyo islaamba qofka waa la ciqaabaa mid la dilo la jirdilo la arag mid la figeeyo la arag mid la jiijido la arag laakiin dad intoo mudh laga wada dhigay la yidhi isdulbaxa iyo ruux dumar ahoo intoo la qaawiyo iyadoo xumaan lagu samaynayo la sawiro macnaha waxa yaabsan ummaddii caalamka ku noolayd oo dhan baa yaabsan marka khalaacadan iyo foolxumadan dee dadkii xalaashaday waxay uga dhaceen waa kaa maantana runtii tan qur-aanka kariimka ay ugu waan inagu waaninayo ee in la ilaaliyo iyo guri la ilaaliyo iyo jidh la ilaaliyo iyo cawro la ilaaliyo iyo asturnaantu inagu waaninayo qur-aanku wanaagay leedahay runtii qof waliba wuu ka markhaati furaya mid mumina iyo mid gaala lannahu wasaa'il liclaam waxa laga daawan kari la'yah qalabka warbaahinta waxa ee warka sheega waxaa laga eegi kari laaya dumar qaawan internetkii iyo qalabkii laga faa'iidaysan lahaa wixii xigmadaha ku jiraa waxaa looga tegayaa wax qaawan jaraa'idkii la akhriyi lahaa wax qaawan meel walba mid qaawan baa soo taagan imaa wa imaa buu kuleeyahy haddaad doonayso badeecadayda inaad ka faa'iidaysato tanaanana iibinaya haddaan qalabkan wax kugu shubay oo aad doonayso inaad wax kala baxdo waayo tan sii mar horta markaasaa dhacaysa mararka qaarkood mid qaawan oo mudha inaad horta sii marto marka cumuuman waxani waxa weeye shaydaanka iyo ehelkiisa alaabtan iibiya waa bagaashkoodii marka haddii wax ka gaashaanto oo u ladiito oo ummad isku xidhan oo iimaanlahoo kala hufto la waayo waa lagula duulaya waa lagula kacaya markaasuu qalbigu kaa wasakoobaya ishu kaa wasakoobaysa nuurkuba ka tegaya qofka qaala allahu tacaala qul waxaad tidhaa nebi maxamedow lilmu'miniina dadka alla rumeeya waxaad ku tidhaahdaa ragga ah yaquduu min absaarihim araggooda qaarkii ha xanibeen yaquduu ha hakiyeen min absaarihim min bacdi absaarihim weeye eegmada qaarkeed oo ta xaraamtaa ta xalaashaa ma aha wayaxfaduu furuujahum alaabtooda iyo cawradoodana ha ilaashadeen sinaha ka ilaaliyeen daalika askaa lahum taasunbaa u hufnaan badan ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun waxay samaynayaan hadda alla xoggaal buuyi intay ummadda kale iska eegayaan fariintii ragga la gaadhsiiyey ta dumarka la gaadhsiinayaa ku xigta ilaa iyaba waa dad la mida ragga eh wa qul waxaad tidhaahdaa lilmu'minaati dumarka alla rumeeyey aa qofkii mu'minuun baa ilaahay wax ka qaate yaqdudna min absaarihin araggooda qaarkii ha hakiyeen waa araggii xaraamtaa wayaxfadna furuujahun cawradoodana sinada ha ka ilaaliyeen walaa yubdiina ziinatahunna quruxdoodana yay muujinin ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooyaane ee aan qarsoomayn walyadribna bikhumurihinna foodadahooda ha saareen calaa juyuubihin laabahooda guudka ama oogadooda ha saareen hugooda oogadooda yay bannaynin walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yay u muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane raggii iyo xigtadan ku cadfane soo socota dhowr iyo tobankan qolo ayuunbaa dumarka cawradooda qaarkeed ka arki kara sida timaha qoorta cagaha gacmaha meelaha ka arki kara cawradoo dhan maaha ilaa libucuulatihinna raggoodii mooyaane aw aabaa'ihinna aabbayaashood aw aabaa'i bucuulatihinna raggooda aabbayaashood waa sodogii gabadha aw abnaa'ihinna ama inamadooda waa inankay dhashay aw abnaa'i bucuulatihinna raggoodu inamaday dhaleen waa kuwii ay ayadu ahayd aw ikhwaanihinna ama walaalahood waa inankay inanta walaalahaayeen aw banii ikhwaanihinna inamadii ay dhaleen walaalahood waa kuwa eedada u ahayd aw banii akhawaatihinna ama hablaha ay walaalaha yihiin inamada ay dhaleen ee habaryarta aw yihiin aw nisaa'ihin ama dumar ahaantooda mooyaane oo dumar ahaan keliya hadday wada joogaan siinadii way iska arki karaan iyo quruxda aw maa malakat aymaanuhunna ama gacmahoodu wixii ay mulkiyeen addoonkeedu wuu ka arki karaa meelaha qaarkood aw itaabiciina ama kuwa iska weheliya dumarka ee daba socodka dumarka u ah hayri ulil irba ee aan muraad lahayn dumarka aan muraad iyo hamadu lahayn kuwaasoo min arijaali ragga ah ragga caqliga wax uga dhiman yihiin dumarka iska ag jooga kuwa mooyaane aw itifli ama caruurtii yaryarayd mooyaane aladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan u fiirsanaynin calaa cawraati nisaa dumarka cawradooda aan dhuganaynin aan isha la raacaynin mooyaane walaa yadribna dumarkiiyay kaga sanqarhinin biarjulihinna addimahooda addimahayay kaga sanqarhinin liyuclama si loo ogaado maa yukhfiina waxay qarinayaanoo min ziinatihinna quruxdoodaah qalabka addimada ugu jira si ay u ogeysiiyaan ragga iyoy lugta dhulka ku dhufanin buu ilahay wa tuubuu ila allah ilaahay u noqda jamiican sidaa u dhantihiin ayuha almu'minuun dadka alla rumeeyayow lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan qul lilmu'miniina wa qul lilmu'minaat saasay tahi adabtu waa diin rag iyo dumar u siman dadkuna rag iyo dumarba amaama allah wa tujaaha takaaliifi sharciya ku camalfalka shareecadda mas-uuliyadaha la saarayo waajibka ilaahay uu ka doonayo taqwada intoo dhan ba ilaahay waa u siman yihin ragga iyo dumarku raggii si gaara ilaahay ula hadlo waxalay ishooda ha haysteen min absaarihim aragoo dhan maaha laakiin araggii waxa xun la eegaya wey farjigiina min furuujihim lama odhanine furuujahum cawradooda ha ka ilaaliya cawradooda ha haysteen oo saxaarana ka ilaaliya sidaasaa u wanaagsan ilaahay khabiir buu yahay waa run marka macnaheedu waxa weeye haddaad doonayso inaad mujtamac nadiifa inaad hesho qoys nadiifa inaad hesho dab caafimaad qaba inaad hesho oo fayow waxa bulshadu ay ugu baahi badan tahay diinta ka sako waa caafimaadka daalika askaa lahum baa ilaahay haddaad iska eegi lahayd cid kale oo dhan ilaahay wuxuu uhi in allaha khabiirun bimaa yasnacuun khabiir waxaad eegi lahayd iyo waxaad samayn lahayd iyo intoo dhanba la soco ana calayka riqaabatan min allah ilaahay raqiibka ahaa inuu ku eegayo dumarkiina saasoo kale ilaahay ula hadlaoo waxau ihi dumarka mu'minaadkaa waxaad ku tidhaahdaa ha eegina idinkuna ragga araggooda kiisa xaraamtaa ha ilaaliyeen farjigoodana ha ilaaliyeen quruxdoodana yay muujinin ilaa wixii muuqda mooyaane foodadahooda ha saareen oogadooda iyo guudkooda quruxdooda yay cidi ka arkin ilaa intanoo qole mooyaane oo aan looga shakisanayn dumarka haddii aynu u noqonno lataa'ifka ama waxyaabaha laga faa'idaysanayo horta sababu nusuulka haddaynu in ka soo qaadanno marka hore waxaa ku sugan aathaar baa ku sugan sida maaragtay adurulmanhuur lisuyuuti uu sheegayo sababtay kusoo degta aayadda waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ah sanadku in kastaba ha gaarsiisnaado maaragtay sixadiisa iyo xusnigiisuye ninbaa gabadh eegay ishuu la sii yaro raacay dumarkuna way yaqaanaan ka aada u eegayo ka kale ama ka ishu ay kaga dhacday iyo iyo kasaani u eegaya way kala yaqaanaan iyana way eegtay isna wuu eegay siduu usii yaro raacayaybaa dee waanu socdaa haddana dhan kale muraahaadiisana qofbuu ka eegaya kolkaasuu gidaar jiray wejigiibaa wax noqday ninkii wuxuu leeyay nabigaan gaadhsiinaya arrintan dhiiggana iska maydhi maayo ilaa nabiga weydiiya dee waa qof iimaan leh oo is arkay cuqubada ku dhacday aragga xaaraantaa inay ka raacday halka laga raacay buu iskartay way dhacdaa rag badanoo dee intay wax eegayaan ama gaadhigiisu meela jiidho ama isagaba gaadhi duqeeyo way dhacdaa cuqubay leedahay xaaraantu degdega kolkaasaa dabeedna uu ihi nebiga allow ka warranoo haadaa cuquubatu dembik buu nebigu ku ihi tani dembigaad gashay waa cuquubadeedii halkaa qori baa sanka ka jeexay markaa taasi waxa weeye cuquubadii aayaddanna way soo degtay waa sababtan laakiin xukumku waa caam waxaad arkaysaa eegmadii baa ilaahay u xaaraantinimay waa eegmada dee inagu aana liiskaba inoogu jirin wax iska caadiya eegmadaa dee laba xalaashire weeye ee dadku ay fideogaa ka daawanayaan gabadhii ay ka eegayaan sawiradii ay ka eegayaan iyadii oo heesaysa ee la xalaashada ilaa xafladaheennii dumarkii iyagii oo laa qaawan oo dhan ka qaawanay dee ka heesayaana la iska daawanayo ee laga dhigtay muraayad lagu indhakuulanayo eegmadan qur-aanka kariimka ahi waxa uu diiday waa meelaha wax ka bilaabmaan shucarada marka nusuustaba laga taga aayad iyo xadiid gabayaagaa ka warrama nin shaaciraa taa tilmaamay axad ludabaa ayaa waxa uu leeyahy wama alxubu ilaa nadratun ihra nadratin taziidu numuwan in taziidhu lajaaja kalgacalku wuxuu ka yimaadaa buuhi eegma mid kala raacday oo mid kala raacday macnaha wuxuu leeyay ninkan gabayo carbeed markaanu wax jeclaanayna mid baanu eegnaa markaasaanu sii eegnaa markaasaanu ku celinaa kolkaasay taziidu numuwan horunbay qofka usii wadaa buuli markastoo ad ku celiso waa waxaa keeni karaa ninka iyo gabadhu inay sina u gudbaan eegmadaasay ka bilaabmaysa in shaacirina waa kii lahaa nadratun faibtisaamatun fasalaam waa eegmo isu dhoolacadayn isbariidin fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun wada hadal iyo ballamid iyo sinadii intaasuu sheegay miyaad arag inamada yaryar iyo hablaha yaryar meelahaas maraya adigoo iska ag socdunbaa laba leyr isu shiday cagaaran arkaysa hebla iyo tumaad ahay hebla ayaa la yidha markiiba waraysigaasaaba intaasaabay ka bilaabantay ka wax doonaya ka kale marka runtii waxa weeye eegmadu waa wax jira waa sahmun masmuumun min sihaami ibliis leebka uu soo rido midkoo ibliis la idhaahdaa ka ugu sun badan wey waxa xagga axkaamta haddii aynu noqonno maa huwa xukmu nadar ila alajnabiyaat maxay noqonaysaa gabadh ajnabiyadoo la eego ama nin ajnabi oo gabadhuba eegto labaduba waa isku mid uune eegmadu dee waa kala duwantae takadiska ah ee qofku marka u horrayso ishu ay kaga dhacdo kuma dambaabayo qofku laakiin waa dabagelinta uu dabageliyo tu labaad taa weyata mushkiladdu ay ka dhacayso marka waa xaraam wey bal nebigu waxaabuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay sina tahay xadiid saxiixa kusoo arooray sidaasoo bukhaari iyo muslim ku sugan qof walo ina bani aadama buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaybtiisa sinada uu ka qaaday buu yihi calaf shaki la'aan fa zina alcayni nadar isha isha sinadeedu waa eegidda gabadha la eegayo ama eegidda gabadhu ay ninka eegayso waa sino waa ishiioo sinaysata wa zina lisaani nudq carabku sinadiisuna waa sheekaysiga kay soomaalidu haasaawa inan inankii inantiiba haasaawaya la odhan jiray wey wa zina aludunayni alistimaac dhagaha sinadoodu waa xaaraantoo lagu dhagaysto gacmaha sinadoodu waa albatsh salaanta ay mid diiran u yaqaanaan ciyaalku taa weeye laysa salaamayo inankii inantu isxafuujinayaan taa weeye zina arijlayni alkhutaa labada adin sinadoodu waa faaxishadoo qofku u socdo isagoo soo qaraafaya ama meel xumaan ugu socda waannafsu tatamanaa wa tashtahi naftuna waxbay doonaysaa xaaraantii ah waalfarju yusadiqu daalika aw yukadibu qofka agabkiisa ama cawradiisuna dee way u rumayn xubnahaa kale oo sinadii weynayd bay la iman ama wuu ku beenin macnaa sinadii yaray dhacda eh tan weynna kii kalea ama dabagelin kara ama ka dayn kara marka dee kol hadduu heerkaaba gaadhsiiyey xaraamnimadeeda baa ay tilmaamaysa allahuma ilaa dee wakhtiyo gaara baa laga soo reebi karaao marka baahi jirto mid wax kala iibsi ama mid guur ama mid caafimaad xaaladahaas waa gaar nebigu wuxuu leeyahy ninkii gabadha soo guursada ma iska eegtay leannahu eegmadani waa muhiim dharkaaba markaad xidhanayso la yska eega dumarkiina ilahay waxa uhi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun waa ninkiiiyo gabadhii dhar bay isu yihiin marka kol haddii nolol la wada qaadanayo caruurtaadii waalidkeedii uu noqonayo taas iyaduba waaba mid gaaraho waajibaba wey marka wax la kala iibsanayo iyadana lagu fasax marka sidoo kale markhaati aad ku noqonayso marka aad dawaynaysa wax kuu dhaamo la waayo xaaladahaas waa gaar wey islaamku mar walba ma jiqsinin laakiin waa la eegayaa baahida maa huwa xaddu lcawrati binisbati lirajuli walmara iyada qudhigeeda waxaa muhiima inaad ogaato shareecadeennu qadarkeeday cawro ka dhigtay ragga se dumarka dumarka cawradooda waa intee ragga cawradooda waa intee arrin aada u muhiima wey inaad ogaato waa kala duwantahay xaaladuhu raggu rag bay la joogaan dumarku dumar bay la joogaan dumarku rag bay la joogaan raggu dumar buu la joogaa heerkaas saasaa loo kala eegaya maalan markuu raggu rag la joogo ama dumarku dumar la joogaan cawradoodu waxa ay noqonaysaa inta jilibka iyo xundhurta ka dhaxaysa macnaha jilibkaaga iyo xundhurtaada intaa ka dhaxaysa marka rag wada joogtaan ama dumarku gaar ahaantooda ay wada joogaan laakiin haddii rag iyo dumar ay tahay oo maxaarim ay isu yihiin macnaha dad gacal isu ay yihiin waa wixii ka soo hadha qoorta madaxa cagaha gacmaha inaha ah mooyaane inta kale cawray noqonaysa manaa inantiinii hooyada eedadaa dadkii gacalkaha markaad la joogto iyadoo cawro noqon maysa madaxeeda qaawan gacmaheeda qaawan qoorteeda adimadeeda ilaa jilibka macnaa intaa dumarku sida caadigaa markay iska gurigooda iska joogaan ama ay shaqaynayaan ay muujiyaan dee nin iyo gabadhiina iyadu wax cawraa ma kala leh ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanum labadaas waa soo iyagu wax cawraa ma kala leh laakiin marka ay yihiin rag iyo dumar kale ajnabiya gabadha jidhkeeda o dhamme waa cawro waxaa la ysku haystaa keliya wejiga iyo gacmaha ayaa la ysku hayaa oo culimada badhna ay leeyihin waa cawre ha asturto hangaloofkii ha xidhatay iyo niqaabkii qaarna ay leeyihin maya ee labadaasi waxa ay soo gelayaan walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha inta muuqata maraba mar leba laakiin waxaad ogaataa marka aad shay baadi doonayso inaad sugto waxaa laga bilaabaa halka sare rifrif iyo duruufo kadib halka dhexuu kusoo dhacaya shayga marka aad halka dhexe ka bilowdana hoos buu dhacaya marka qofku xijaabkiisa iyo asturdhaantiisa iyo adaabtiisa marka uu meel sare ka bilaabo muddo kadib waxaa laga yaabaa mustawaha dhexe inuu kusoo dhaco marka ha u diidin gabadh is asturaysa haddaad aragto iyo mid isgiijinaysa ula dadaalu dadkeenna kuwa isniqaabaya kuwa dharka adag xidhanaya kuwa aada isu asturaya inantaada iyo ooridaada iyo dadka kugu xeerani haddii taa ilaahay uu ku ilhaamiyo uu waafajiyey halka ugu adag ee mustawaha ixtiyaadka ee dadaalka badan ee aan la isku khilaafsanayn ha ka bilaabeena u daa laakiin haddaad tidhaahda kan iska daa niqaabkana iska daa qofaasaynkana iska daa xijaabka adagna iska daa halkaa dhexe ka bilow haddaad tidhaahdo aroortana dee dirac yar bay sii gashaan marka dambena kii wil khafiifkii ayay ka dhigin marka wixii kastoo ixtiyaad loo sameey waa ka nebigule qaaribuu wasadiduu dhodhoweeya oo dadaala kolay ku hayn kari maysaan halka saree halka kore ka bilaaba buu leeyay dhodhoweeya wixii laydinka doonayo rasuulku saasuu leeyay sal allahu caleyhi wasalam marka cawradiina sidaasay noqotay gabadha in jidhkeedii wada cawro yahay sidaa daraaddeed baa qalad ay ahayd aragtidii jaahiliyadda un ay ahayd teenii odhanaysay inanta iyo afada inay kala soocmaan oo inantu waa gabadh tima tidcan bay dhahan iyadoo cawro ma leh tan kale ee markaa oorida ahna waxay odhan jireen maxay ahayd tan bilaa masarka ahee haddana xaaska ahay malaa'igtaaba nacdalayse macnaheedu waxay ku yaro daba leedahay tani way tima tidcan tahayoo iyadu weli cid may guursanoo waa la iska eegi karaae dhagada haynoo banaysay iyo jinjimaha ay ku xidhantahay cududda aynoo banaysay iyo garayska iyo ilaalkaa jeeniga bannaanoo maya taasi waa qalad weeye markaasi calmaaniyiinta iyo nimanka fikirka qarbiga wataana ay leeyihin wallahi dee dhaqankii soomaalidu kan galbeedka waabuu iska waafaqsan yahayoo kaa islaamkuun baanu diidaynaa laakiin kan soomaaliga waa dhag weeye isagu fiicanya waa ogolah marka xukunka dee fuqahadu ay u badan yihiin waa kaa weeye xukunka labaad ee isaguna culimmadu ay isweydiiyeen ama saddexaad baan idhahday waxa weeyaan siinadan la diiday in la muujiyo walaa yubdiina ziinatahunna ilahay wy quruxdooda ayay muujinin maxay noqonaysa ilaa inta muuqata mooyaane rag badani waxa uu tilmaamayaa intaa muuqataa waa wejiga iyo labada gacmood wixii intaa ka soo hadhayna ma bannayn karto qaybaha qaarkoodna waxay leeyihin waa culimmada qabta wejiga iyo gacmuhuna inay cawro yihiin waxaan la leeyahay waxa muuqanaya unbay bannayn kartaa waa qofka borigiisan kore ama jirhkiisan kore iyo qotonkiisa iyo ile qofka bani aadamka ah muuqaalkiisaa lagu gartaa qayb quruxdiisa ka mid ah iyo dharka uu xidhan yahay muuqaalkiisa iyo jooggiisa iyo waxyaabaha weeye waxaanu qofku qarin karayn culimada islaamku heerkay u dadaalayeen waxa ay ka hadleen gabadha muslimadda ah in aanay jirhkeeda u bannayn karayn oo aanay tusi karayn inta kaafiradda ah lannahu way u sifaynaysaa sidaa daraaddeed baa cumar bnu khadaab markii uu badha saabkiisii abi cubaydata bnu jaraax waraaqda u qoraya waxau ihi waxay soo gaadhay oo aan maqlay in aad abi cubaydow ay meel ku wada maydhaan dumarka gaalada iyo dumarka muslimaadka ah kala qari liannahu balaayay wadataa oo waxa weeye waa kabaradii kaafirka marka iyaduna sawirada ay qaado kanun bay u gudbinaysa waxay u sifaynaysaa ciddii ay markaa oo isku soo hogaaminaysa taasina waxyaabaha la diiday weeye tan ilaahay u yihi attaabiciina khayra ulul irba dadka aan laga shakisanayn dadka aan lahayn xaaja irbada waa xaaja weliya fiiha maaaribu ukhraa baabkeedii weeye raggu dee waa kala duwan yahay waa qofka aan fitna looga baqaynin fitna macnaa inuu gabadhan xaggeeda u hamoodo ama maskax ahaan ka xanuunsanaya amaba dee xubinkii taranku ka waxaysmay een fitno laga baqanayni weeye ka ah way dhacdaa qof iska yar muqafala ama xanuunsanaya oo si ah kaasun weeye oon fitno looga baqayn laakiin haddii fitno looga baqayo iyaduna waa mamnuuc inuu soo galo cawradii u arko nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa guryihiisa usoo geli jiray nin mukhanis ahaa oo macnaha labadhadig ahaa ninkii uunbuu nebigu maqlay isagoo maalin dambe wax sheegsheegaya cabdilaahi ibnu abi umaya nin la odhan jira umu salama ay walaalahaayeen baa wuxuu ku leeyay marka maka la furo cabdilaahi ow fa calayka bibnati khaylaan gabadha ninkaasi dhulale ka warhay waxaasay kula soo qaabilaysaa markay sii jeesato caynkaasay tahe tuqbilu biarbacin wa tudbiru biamaanin afarna way kula soo qaabilaysaa afarna way la sii jeedsanaysaa kubabkeeda iyo naasaheeda iyo bari waxaasuu sifaynaya kolkaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulanna haada calayk kaasi dibyuu kuugu soo gelin waa dadka fitnaysan weeye ubadka yaryarna dee aayaddaaba sheegtay oo waa kaa ilaahay uhi waa kuwa aan kala garanaynin cawradii ama qofkii aan eegaynin wey waay aayadda haddii aynu dib ugu noqonno in yar oo kooban soo dul marno وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها waxa muuqda mooyaane oo jirkeedan kor ah ama wejigiiyo gacmaha labadaba lagu macneeyey walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin khimaarku waa foodada foodada ha saareen jeebkooda jeebku waa laabta jeebkan in lacagta ku ridano ma aha laakiin waa waa dilaaca laabta maradu ay ka dilaacsantahay baa af carabiga la yidhaha oo dumarkii jaahiliyaadka aan markaa dhaqankii islaamka lahayn ayaa waxay banayn jireen qoorta iyo madaxa iyo gacmaha ma ashbaha leyla bilbaarixa tii hore iyo tan maxaa isaga eg waa dumarkii oo aad arkaysa uun in laabtooda ay banaynayaan bal u fiirso koorhka gabadha iyo koorhka ninku isku mid maaha koorhka ninka waxaa la yaqaanaa inuu dee taygiina leeyahay shaarkuna badhanku u xidhan yahay digna yahay laakiin gabadha koorhkeeda iyo shaarkeeda iyo toobkeeda mid walba laabtaa go-an waa halkan ilaahay uhi hala saaro halkaasaad moodaa inuu baabrool ka qodayo shaydaanka iyo ehelkiisu halkaas waan daalacanaynae hanoo banaanaato weeye gabadh kasta oo lagu leeya way xaragoonaysa halkaasaa bannaan walyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihinna marka gabadhii kolka xidhato khimaarkaa yaro kore iyo madaxa laabt asturtana laabtii dee jilbaabkiina wuu kasii sarraynaya walaa yubdiina ziinatahunna iyo u bannayn ilaa intaa mooyaane marka dumarkiina dee kol haddii ays astureen in dhallinyarada laftigooda ay ku adadkeeyaan ma aha ee asturnaanta la doonayaa waxa weye qofku inuu jirhkiisa ku asturo maro wanaagsan oo dee aan khafiif ahayn oon udgoonayn oo aan jirhkii meelo qaawanayn laakiin xijaabkii ha la isku talo iyo hal la dheereeyo iyo in taa muran la geliyooo dumarkii qudhigoodu dee is-xijaabay la yidhaahdo un kan dheer qaata oo kaa kala go-aan ha qaadanina oo kaa haafka ahay waxa weeye sidan uu yahay oo dabeetana dadka intii is asturtay dee muran la